marka labaad maaragtay anagu maanta waxaan maaragtay safar shaqo ku tagnay ilaa iyo maaragtay tuulooyin badan oo dhowr iyo maaragtay toban tuulo gaaraya labaatan tuulo ku dhow deegaano waaweyn oo qadiimi ah gobolka shabeellaha hoose caasimadii koowaad ee gobolka shabeellaha hoose waxaa kamid ahayd galweyn meesha la yidhaahdo maaragtay oo ah hadda deegaan kaabiga ku haya maxaa lahaa deegaan weynaha buulamareer oo run ahaantii deegaan aada u weyn hadda maragtay noqday waxaa kamid ah safarka shaqo maaragtay tuulooyin badan aan ku marnay oo ay kamid tahay buulasheekh kamid tahay buufo xisbool ay kamid tahay mashalla ay kamid tahay oo ay maaragtay kamid tahay dieni iyo dalbiyango iyo maaragtay danow kamid tahay jebey iyo jantanoob ay kamid yihiin galweyn kamid tahay buulamareer kamid tahay ilaa iyo makaydumis agaarkeed ayaan gaarnay oo run ahaantii safar shaqo aada u dheero ilaa asindooyinka dhulkaasoo dhan howlgalle iyo maaragtay shaqooyin kala duwan laga qabanaya ayay ahaayeen qeybo ka mid ahna maaragtay waxaa maaragtay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka iyo maaragtay baahiyaalka maaragtay ka jira deegaanka hadday tahay maaragtay wadooyin loo hagaajiyo kanaalo maaragtay dib loo maaragtay howlgeliyo maxaa la yihahdaa iskoolada waxbarashada ah iyo kuwa dugsi qur-aanada kulli waxay maaragtay ugu baahan yihin dayactir ama dib maaragtay uhagaajin maaragtay wixii oo dhan ay maaragtay baahidooda kusoo bugsiraayeen mar kalena kormeer xagga maamulka ah oo maamulada deegaanadaas ka jiro heer tuule heer degmo si ay u howlgalaan ay u shaqeeyaan iyo bulshada maaragtay safar oo xataa marka maaragtay ma ahayn oo lasii shaaciyo official loo sheega ma ahayn safar aan maaragtay ayadoona shaacin hal mar aan meesha ku tagnay ahayn tuulooyinka o dhan ma garatay wallaahi maasha allah deegaano badan ayaa marnay deegaanadaasi run ahaantii mar qaarkood maaragtay kanaalada biyaha maasha allah inta badan waa socdaan khaasatan deegaanada anaga hadda safarka aan ku tagnay waa kanaalkan la yihahda brimis ontario oo kasoo baxay janaale ayay ku waraabaan waa kanaalka ugu weyn maaragtay webiga shabeelle ka baxa gudaha soomaaliya dhinacna baahiyo waxay soo gudaysanayeen bulshada maaragtay goobo caafimaad m c a g inay helaan tuulooyinkaasi waxyaabaha ugu waaweyn ay soo gudbisteen waxaa kamid ah leerarka cadceeda ama kale maaragtay ku shaqeeyo maaragtay qoraxda solarka loo yaqaano maaragtay in ay helaan waxyaabaha kale hoose ma aha shan kilomitr ama toban kilomitr ama labaatan kilomitr magaalo ka kooban ma aha shabeellaha hoose waa gobol maaragtay baaxadiisu weyn tahay meel dhif ka jira hadday jirto meel barwaaqo ka jirtana waa jirtaa meel maaragtay dagaal ka jira haduu jiro meel nabad ka jirtaa jirta meel maaragtay wax laga sheego maaragtay qaraxan wax laga sheego hadday jirto meel qumanoo toosanaa jirta marka waa kala duwan maaragtay deegaanku waa weyn yahay ilaa isdee degmo waaye hadda dowladdu ilaa iyo shan degmo ku dhawaadkeeda ayaa gacanta ugu jira iyo maaragtay deegaano badan oo maaragtay degmooyin badan maaragtay deegaano hoostaga kamid a sida buulamareer dhulkaas oo dhan maaragtay oo kuntuari hoostaga maaragtay oo gacanta dowladda ku jira run ahaantii waxaanu dhihi karnaa waxay maaragtay wax dhabta ahna kule ayadoo video ayadoo video ah oo maaragtay laga soo duubay deegaanadaas la booqdayna kule insha allah warbaahintiina kule warar aan wanaagsanayn way naga soo gaarayeen ayaantaanba dhanka isbaarooyinka iyo maaragtay isbaarooyinka laba nooc waa isbaarooyin waaweyn oo ciidan ku dhigtaan iyo isbaarooyin kusoo booday ay dadka qaarkood u bixiyeen oo ay dhiganayaan qolo maleeshiyaad ah oo ciidankana maaragtay salka ku haya ama ciidankaba ka tirsan wararka noocaas waana soo gaarayaan insha allah safarkan shaqada marka dhankan kasoo dhameyno dhanka wallaweyn haddii allah awooda la raali ka noqday dhulkaas maaragtay in lasoo islaaxiyo maleeshiyaadkaas mooryaantaana maaragtay xabsigood lagu soo guro sharciga wuxuu ka qabana la waafajiyo insha allah howlahaasoo dhan way socdaan abaabulkaasna waa socdaa haddaba shariirka iyo wada shaqayntii iyo maaragtay sida maleeshiyaadkaasi gacanta loogu soo dhigi lahaa oo qaar ciidanka dowladda ka tirsiyiin qaarna maleeshiyaad madax banaan oo deegaano kale ka yimid ay yihiin oo horar ah oo rabo inay deegaanada dhibaato ka geystaan ama maaragtay badka hantidooda ka dhaxaan meelaha kale ay ka imaadeen ilaa aadaan waxaasoo dhan waa